waxaa idku wargelinayaa in maaragtaa kursigii uu ku fadhiyo xildhibaan shariif xasan sheekh aadan uu bannaanaaday lix iyo tobankii bishan waxaana lagu soo bedelay xildhibaan cabdulqaadir shariif xasan sheekh aadan waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay in aan u gudan doono waajibaadkayga inaan u inaan u gudan doono waajibaadkayga in aan u gudanayo si daacad ah inaan u gudanayo si daacad ah oo ay ku jirto danta dadka dalka iyo diinta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta dhowranayana dhowrayana dastuurka qaranka dhowrayana das- dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla kale oo dalka u yaalla billahi tawfiiq